bulshada ku nool deegaanada goobweyn ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay saameyn weyn ay kala kulmeen fatahaadii ka dhacday sanadkii tegey labadakunlabaatansada deegaanada dowlad goboleedka jubbaland wadooyinka ugu muhiimsanaa ee loo mari jiray beeraha deegaanka goobweyn ayaa burburay waxaana sidoo kale ay fatahaadu saamaysay dalagyadii kasoo geyi jiray beeraha ku deedsan deegaanada goobweyn qaar ka mid a shacabka ku nool deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay ka warbixiyeen sida u saameeyey fatahaadii ka dhacday sanadkii tegey deegaanada dowlad goboleedka jubbaland weligay allahin inta leen dhex joogi waa noolagu imaan jire waddankii noolagu imaan jire saanu isku bedele waxaan rabnaa hadduu ilaahay ma dhigin qofka biniaadanka shalay suu ahay maanta horta ma noqonay laakiin se ceer ceyma madid matoorka ummadda unoogu imaan jirta meesha dalxiiska loogu imaan jira waa kana boqolaal qof beeraha ad arkaysiin waxlahanaa ka hare aflameerkaanaa ka hare waxaan rabnaa waddo aan ku horta waddadii ugu horreysa la maraay oo baabuurta gaadiidka iyo wixii aan ku marsanaynin fara kuma hayno beerihii maanta dalagga wixii nooga baxo inaan loor ku qaadnay gaartay oo loor aan dusha ku kiskisaynay gaartay waxaan codsanayna horta kow midda koowaad waxaan codsanayna waddo loo maro midda labaad matooradii iyo macbilka wasiir wixii allaale wixii ilaahay noo qadaro beeraha aan ku tabcan jirna hadda waa nool waa ku dhex jirna waa ka sabri la'na waxaan aad arkaysa fatahaadku alxamdulilah ilaahay baa keenay shalay meeshaan aad arkaysa matooraa iiga guuxay gabgabtiisa ku hay haddana waa ka bannaan waay waa dul taaganahay nin allaale ninkii imaado waa garanaa waa laiskugu imaan jira sawiraa loo imaan jira haddee meel walba meel ugu dhigan gunji iyo biriiri iyo awdheegli iyo janaale iyo xamar waxay ku hoos imaadaan jubbaland janaaladeeda inta waay awdheeglideeda inta waay biriirideeda inta waay dal iyo dibad kii koonfur jira iyo kii dibadda jira iyo kii dalka jooga meesha dalxiisku imaanaya inta waay waa ka boqolaalan kusoo marti qaadna meeshaan ugu dambeyski ilaa ay haddana qof nafsan ku neefl inaan soo lugaysaan ma ogi looguma imaanay codsi aan raba hadda inaad dhiibto alxamdulilah khayr allah insi waa noo imaateen waxaa rabnaa horta meesha waa ku dhibaataysan qofka biniaadankana dadkiisa iyo dalkiisa marka u qayliyo neefkii booraa baktiga laga ridaa waddo aan u marno horta waa lala'y halka kiishoo galeydii noo baxdo oo sanadkaanita fatahaadka biyihii macaana aan ku abuurnay haafaafaan u qaadaa shala haafaan geeyey maanta inaan haafka kala qaada noqon balki intan geynaa marka xoolaa ii joogaay matoorkii waa kana meeshaan sharduuf wax la dhahan ku waraabina waa la daraya gacanaa lagu daraya midda kale waa kan matoorkaas yidhiiskan ku waraabsana dararagta waxaan ku dhashay goobeen waxaan ka fashaa jiimada meesha ay dhahan jasiiratul waaqwaaq beer aan ku leeyahay beerta waxaa iga qaaday biyihii matoorkii
axmed maxamuud axmed burush gudoomiyaha deegaanka goobeen ayaa waxa uu ka hadlay sida ay u saameeyeen fatahaadii ka dhacday labada kun labaatan iyo saddexda beeraha deegaanada dowlad goboleedka jubbaland beeraha goobeen ee la tacbado biyihii fasahaadka dhibkay soo gaarsiiyeen inaan ka hadalno ilaahay baa dhibka loo sheegtaa waxay biyihii nagu reebeen dhibaatooyin waaweyn oo zaa'id ah waddadan hadda aan dhex joogno waxay ka soo baxdaa goobeen waxaa lagu tagaa degaayiga oo u dhexeeya sabcaha ashraaf iyo goobeen oo shacabka iskugu soo gudbi jiri waddadan waa tii dalxiisyaha ku imaan jireen degaayiga ku tegi jireen beerahan maadaama ee wax dharaan kareetooyinka loogu qaadan jiray baabuurtaas soo gali jireen hadda markaa biyihii beerihiina way burbureen wixii soo haray beerihii ceer caymadda ilaahay noo reebay oo gacanta aan ku falfalanay wixii ka baxay qaraha waa aragteen qoryaha yaalla meesha waa aragteen oo gadaxaga laga soo gudbiyey wax lagu qaata ma leh si loo soo maray waddada gaadiid baawur ma galaayo kareeto ma galayso gacanta wax ma qaado marka dowladda jubbaland waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha u horreeya madaxweyne ku-xigeenka xildhibaanayaasha wasaaradaha hay-adaha waxay wax ilaahay nooga soo qaado noo qaban kara waxaan dhib ku qabnaa reer goobeen markaan nahay waddadii oo goobeen ka baxday oo beerihii loogu adeeg jiraa naga go'on beerihiin burburka aragteena ku dhacay xaafadaha goobeen afar xaafad waay xaafad ka mid ah kolley waa soo marna ayageen anagoo socod ku soconno waa aragteen sidii biyaha u galeen haddii hadda gugur roobka ayagoo saas ku soo gaaro dadka degan waa barakac meel aan geyno uma hayno haddee ilaahay baan rajo ka leenahay waxaan rajo ka leenahay